إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد fidrigii baynu halkaa hore kaga soo baxnay iyo axkaamtii ku saabsanayd waxaynu ku qaadan doonaa halkan maalinka ciidda iyo axkaamtiisa waa labadii ciidood ciidulfitr iyo ciiduladxaa iyo waxyaabaha islaamku uu ka dhigay sunne iyo farxadda maalinta ay farxayaan dadka muslimiinta ah iyo tahniyadahooda iyo wixii la gudbanay howla ah ee cibaadooyin hay gudanayaan haddaba marka la eego labada ciidood waxaa la jideeyey sannadii u horraysay hijrada oo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tekay tegay madiina intuu ka tegay maka markaasaa la waajib yeelay waana sunna aad u adag oo nebigu uu daa'imay calayhi salaatu wasalaam kamana tegi jirin ragga iyo dumarkana waxa uu fari jiray sida halkaa dambe inoogu iman doonta ina ay markaa u baxaan ciidda xaggeeda ay u baxaan dhowr baxsi bay haddaba yeelanaysaa mawaadiic laga hadlayo oo iyada ku saabsan nuqdada u horraysa waxaynu ka hadlaynaa waxa sunno ah maalinta ciidda marka salaada loo baxayo inuu qofku sii maydho dabeetana diib iyo udgoon uu marsado dharkiisa u wanaagsanna uu xidho maxaa yeele waa maalinay dadka muslimiinta ay farxad iyo isula imanayaan qiimo iyo markaa ajri ilaahay oo ay heleen iyo cibaadadoodii oo usoo dhammaatay markaa iyagoo wada bilicsan oo wada udgoon inay halkaa isugu yimaadaan weeyo naxariista ilaahay ay halkaa ku baryaan salaadaana tukadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana yalbasu burdata xibara fii kulli ciid ciid walba waxa uu xidhan jiray macawis aad u qurxoon oo markaa macawisaha aad u dhalaalaya yeman lagu sameeyo ah ayuu xidhan jiray oo ciid walba uu soo xidhan jiray oo ahayd markaa dharkiisa ta u wanaagsan xasan oo ah sibtu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu inankii awowga u ahaa ee inantiisa faaduma ay dhashay waxa uu leeyahy nebigu waxa uuna faray calayhi salaatu wasalaam fi lciidayn an nalbis ajwada maa najid wa an natatayaba biajwadi maa najid wa an nudaxiya biasmani maa najid wuxuu nebigu na fari jiray inaannu xidhanno dharkayaga kuwa ugu bilicsan ee ugu qurux badan isla markaana aanu marsanno cadarkayaga ka ugu udgoon udxiyana aanu ka dhigno waa ciidul adxaagee waxa aanu helayno ka ugu wanaagsan macnaha nicmoolayda ta ugu shilisi aanu helayno inaannu gowracno markaa waxa aad ka arkaysaa naskaa inuu muujinayo dharka ugu wanaagsan in la xidhanayo waxaa kaloo nebigu lahaa sala allahu calayhi wasalam laba shay ayuu lahaa ama badlad uu u xidhan jiray lilciidayni waljumuca badlad uu xidho markaa isku dhan oo aad u bilicsan oo u xidhan jiray ciidda iyo jumcada labada ciidood iyo jumcada ayuu lahaa nuqdada labaad ee fiicani waxa weeye in dadku maalintaa ciidda laydhaa ciidulfidriga inay wax sii cunaan oo intaynaan salaada u bixin ka hor in caadadii horee soonka ahayd aynu beddelno dabeedna qofku uu sii cuno xooga afka uu kusii dhuftay intaanu salaada tegin weliba waxyaabaha uu cunayo waa quraac fudud xabado timira ah oo kale ayaa sunno ah waxa uu leeyahy anas binu maalik radia allaahu canhu saxaabigaa daliilka ah oo nebiga ayuu u shaqayn jiray muddo dheer isagoo haddaba inooga warramaya arrintan wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama laa yaqduu yowma alfitr xataa ya'kula tamaraat wa ya'kuluhunna witraa nebigu ma wuu kallihi jiray ciiddaa la yidhaahdo ciiddaa la yidhaha ciidulfitri uma kallihi jirin laakiin wuu bariisan jiray xoogaa dhowr midhoo timira ana wuu sii cuni jiray oo weliba timirahaasi tiro isdheer ay yihiin midh iyo saddex shan toddoba tiro isdheer oo sidaas buraydah laftiisu waxa uu sheegay xadiidka anas oo kale laakiin isagu dheeraad buu ku daray oo waxa uu leeyahay kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama laa yaqduu yowma alfitri xataa ya'kula walaa ya'kul yowma aladxaa xataa yarjic ciidda ciidulfidriga ah intaanu salaada tegin nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu sii quraacan jiray oo xabado timiraa ayuu kusii dhufan jiray oo sii cuni jiray mana kalihi jirin laakiin ciidda ciidul adxaa iyada wuu sii soomanaan jiray oo ilaa inta uu markaa soo noqonaya odxiyada uu gowracaya inta ka horraysa waxba muu cuni jirin saasay ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnihiisii sidaasuu ahaa waxyaabaha kale ee sunno ah maalintaa ciidda waxaa kaloo iyaduna ka mid ah alkhuruuju ila almusallaa barbannaan in lagu tukado oo ummadda oo dhan wada koobaysa maxaa yeelay waxaa jira isu imaatinkan iyo ururkan dadka muslimiinta ahi waxa uu leeyahay shicaar gaara iyo muhimmad gaara ayuu leeyahay wadajirkii dadka jidhkooda uu wada jiro quluubtoodaa midaysnaanaysa sidaa awgeed baa ciidda iyo xajka iyo salaadahan jamaca ahee la isugu imanayo iyo jumcada iyo xigmadaha loo jideeyay bay ka mid tahay laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum nebigu waxau odhan jiray calayhi salaatu wasalaam marka uu sufuufta egaynayo ee uu isku hagaajinayo safkiinna mideeya oo ha iskhilaafina yay quluubtu iskhilaafine markaa waxaad garanaysaa oo xadiidkaasuu caddaynayaa wadajirka dadku inuu keenayo quluubtooda wada jirta laakiin marka ay meelaha kala maraan qoloba meel gaara ay ku cibaadaysato dee shaydaanku waxyaabuu ka dhex abuuri karaya haddaba bar bannaan oo fagaaraa in la isugu yimaado oo magaaladaasoo dhan wada qaadaysa waa arrin sunno ah oo salaatul ciid way iska bannaan tahay an tu'addaa fi lmasjid masjidka dhexdiisa in lagu gutaa way iska bannaan tahay laakiin bar bannaan in loola baxaa oo meel koona ah afdal iyada ayaa fadli badan haddaan cudurdaar jirin oo mathal roob iyo waxyaabo kale oo jira haddii aanay meesha imanin bartaa bannaan baa fiican lianna anabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yusalli alciidayni fi lmusallaa walam yusalli alciida bimasjidih ilaa maratan licudri lmatar nebigu had iyo jeer waxaa caado u ahayd ciidda inuu barbannaan la tago oo halkaa dabeedna uu ku tukiyo dadka laakiin masjidkiisa kuma tukin jirin ciidda jumcada iyo salaadaha kalunbuu masjidka ku tukin jiray laakiin mar qura ayuu ku tukaday masjidkao markaana cudurdaar baa jiray roob ah sida ugu fadli badani markaa waxa weeye salaadii ciidda gaar ahaan ciidan ciidulfidriga inaan la dadejinin ee ilaa lala sugo rubucu nahaar maalinku waa afar meeloodoo min saddex saacadooda markaa ilaa saddexda saaca ay gaadhaysa ama sagaalka subaxnimo ilaa wakhtigaasaa sunnaa bay leeyihiin fuqahadu waana nebigu ilaa wakhtiyaashu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam dadkii oo dhan baa markaa isu wada imanaya waana in soo quraacanayaan sidaa awgeed deg degan faraha badanina waxa uu keenayaa in hawlihii uu qofku soo qabsan lahaa iyo zakaad fidrigii uu bixin lahaa ay ka cadilmaan ila zakaad fidriga laftiisii baa la doonayaa qofkii inuu soo bixiyo afkana uu wax ku soo dhuftoo caadadii soomka ahayd uu soo bedelo dabeetana uu alaabtiisiina soo qaato uu soo gaashaanto intaasoo hawlaa intuu qofku qabanayo dee waxay noqonaysaa mid la siiye wakhtiga ah wakhtigaa waasacaa sidaa awgeed baa loo siiyey marka halkaas waxa aad ka arkaysaa sida sunnaha inay tahay fagaaraha bannaan waana sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam nuqdada afraad ee mawduucan ciidda aynu kaga hadlaynaa waxa weeye dumarkii iyo carruurtii yaryaraa waa sunna in loo saaro fagaaraha bannaanee lagu tukanayo in la geeyaa iyaduna waa sunne iyadoo aan weliba la kala saaraynin hablihii shabadaha ahaa iyo kuwii da'da weynaa iyo xataa tii caadada lahayd lafteeda fagaaraha bannaan way soo fadhiisanaysaa inkastoo dee iyadoo aanay salaad tukanayn maadaam daahir aanay ahayn salaad tukan mayso laakiin dadka dhinaciisaasay iska fadhiisanayaan sababtuna waxa ay tahay raxmadda halkaa ku soo degaysa iyo baryada dadka muslimiinta ah ilaahay ay baryaan uu ka aqbalayo taasay ayay ka qayb qaadanayaan oo khayrka ayaa la diidayaha inay dadkani ka hadhaan ummu cadiya waxa ay leedahay radia allaahu canha saxaabiyadda ah cilmigeedu uu badan yahay waxay tidhi umirnaa an nukhrija alcawaatiqa waalxuyada fi lciidayn yashhadna alkhayr wa dacwata almuslimiin wayactazilu alxuyadu almusallaa muttafaqun calayh xadiidkaa bukhaari iyo muslim ba warinayaan kutubtooda ay ku soo saareen umu cadiya ay nebiga ka soo warinaysa waxa ay tidhi waxaana la faray oo nebiguna faray calayhi salaatu wasalaam inaannu keenno fagaaraha lagu tukanayo dumarka markaa cawaatiqda la yidhaahdo oo ah kuwaa shabadaha ah albanaatu alabkaar shabadaha guryahooda iskaga asturnaa ee aan soo bixi jirin inaannu maalinta halkaa keenno iyo xataa kuwa aan daahirka ahayn iyaga oo khayrka goobjoog u noqonaya iyo dadka muslimiinta ah rabbiberigood kuwa aan daahirka ahaynna salaada iyagu dhinacaasay uga durkayaan oo dee dadka lama tukanayaan waa xadiid markaas saxeexa oo inoo caddeeyay arrintaa sunnanimadeeda waxaa kale oo sunno ah mukhaalafatu dariiq marka ciidda uu qofku kusii socdo iyo marka uu ka soo noqonayo laba waddo inay noqdaan waddaduu ka tegaya iyo waddaduu ka soo noqonayo wanaktubu maa qaddamuu wa aathaarahum ilaahay baa waxau idhi dadka wixii ay camal horu mariyeen iyo raadadkoodiiba waanu qorayna yowma idin tuxadisu akhbaarahaa dhulkii waxa ilaahay uu ku xusay aayaddaa kale inuu ka markhaati kici doono khalqigu waxyaabihii ay ku sameeyeen guudkeeda hebel waxaasuu igu sameeyey cibaadadaasuu igu gutay maalintaa uu khayrkaa u socday halkaasuu dushayda ayuu halkaa maray dhulka laftiisiibaa hadlaya iyadoo haddaba waxyaabaha ay nusuustu tilmaamayaan la eegayo iyo axaadiidtan soo socota sida sunnaha ahi waxa ay tahay qofku waddada uu ka tegaya markuu khayrka usii socdo iyo waddada uu ka soo noqonaya inay kala laba noqdaan jaabir ibnu cabdilaahi radia allaahu canhu saxaabigaasi waxa uu leeyahay kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama ida kaana yowmu ciid khaalafa ariiq rawaahu albukhaariy xadiidkaa uu bukhaari warinayaa waxa uu xusayaa uu tilmaamayaa jaabir baa wuxuu leeyahy nebigu waxau ahaa calayhi salaatu wasalaam marka uu ciidda tegayo usii socdo waddadu isweydaarin jiray waddadu ka tegayo iyo ta uu ka soo noqonayo abi hureyre laftiisu xadiidkaasoo kale u ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama idaa kharaja ila alciidi yarjicu fii hayri dariiq alladii kharaja fiih waddadu markii hore ka baxay mid aan ahayn ayuu ka soo noqon jiray waa arrin sunnaa iyaduna saa ay asxaabtu inoo tilmaamayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ficilkiisii inay arrintaasi ahayd wakhtiga salaada ciidda la tukanayo haddii aynu u noqonno horena waynu usoo ishaarnay wakhtigaasi waxa weeye min irtifaaci shams qadra halaathati amtaarin ila azawaal wakhtigeedu wuxuu noqonayaa saddex mitir marka ay waa ilka aragtigeenne saddex mitir markay dhulka ka soo goodo qorraxdu waa qadra rumxaynuune laba waran joogoodunbay u dhigantahay wakhtigaas weeye waxa uu leeyahay saxaabigaa la ydhaha jundub kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yusallii bina alfitr waashamsu calaa qiidi rumxayn waaladxaa calaa qiidi rumx ciidda ciidulfidriga ayuu dembaysiin jiray markaa laba waran joogood markay dhulka ka soo go'do ayuuna tukin jiray oo qorraxdu ay kor u soo go'do waa wakhtiyaasha u horreeya weeye ciidda la ydhaahdo ciidul adxaa iyada wakhtigeeda u horreeya ee uu tukaday waxau ahaa waran jooggii marka ay qorraxdu dhulka ka soo go'do wakhtigeeduna ilaa goormuu soconayaa ilaa barhtamaha intaanay qorraxdu gaadhin weeye qabla zawaal macnaha ilaa barhtamaha marka ay gaadhayso intaasuu wakhtigeedu taagan yahay waa wakhti dheer wakhtiga ciiddu laakiin sida fadliga badani waa in la isla sugo ayaynu nidhi si ay dadku isu soo gaadhaan ciiddaa gaar ahaan ciidulfidriga ciidul adxaa waxay kaga duwan tahay iyada horaa loo tukanayaa dabeed dadku adxiyadiisii ay u gowracaan bay dib u laabanayaan ay guryihii ku noqonayaan tan kalena waxaa loo dib dhigayaa ciidulfidriga si dadku ay markaa usoo quraacdaan isla markaana ay u bixiyaan sakaatulfidrigii labadaa howlood bay soo qabanayaan bal axkaamta kale ee ku saabsan ciidda dariska dambaynu ku qaadan insha allah iyo sunnayaasheeda dariskale halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu